asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qaybta afraad ee barnaamijka taxanaha ah ee ciwaankiisu yahay ceelbaraf iyo ciidamadii burundi waxaan ku eegaynaa dareenka bulshada ceelbaraf soo booqanaysa iyo jawiga deegaanka oo marba marka ka dambeysa xasiloonidiisu sii kordhayso sidoo kale waxaan ku waraysanaynaa dadka nacfiraadiska ah ee sida isdabajooga ah u imaanayay xeradii lagu laayay ciidamadii burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka waxaana soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac cabdulaahi soomaali boobaha markii lala dhiciyo qoriga baasuuke bambaanaduna ay qaraxday bay orod bilaabeene waxbaxsaday ma laha oo dhammaan bowdada jabane bakhtigoodiibaa boqol ka tegay welina bacdheere bahalkii balxadaybaa ducayn buridu helaye bulaanbula sideedii miyaa babah laga siiye
kadib maalin aanu howl badan qabanay ayaan habeenkii fiidkii hore mar kale u shaqo tagay gudaha deegaanka ceelbaraf jawigu wuxuu ahaa mid xasilan oo qof waliba howlihiisa si caadi ah u wato gobaha ganacsiga hortooda qaarkood waxaa habeenkii lala soo fadhiistaa caano lo-aad oo dhiilo suunley ah ku jira si dadka deegaanka looga gado intii aan indhaindhaynta ku jiray waxaan xaaladda deegaanka ka wareystay mid ka mid ah odayaasha deegaanka maxudiin cabdi farey waxa uu goob ganacsi ku leeyahay halkan ceelbaraf gudihiisa ah magacaaga maxamed cabdifrey waxaad nooga warantaa bal jawigiina siduu yahay xilligan oo xilli fiida ah dee alxamdulilah jawigiina aada u fiican yahay waa ganacsiganaan dhex joognaa waanoo kala socoyaa waa xasiloonnahay aad baana u fiicannahay wax dhiba ma qabno magaalada iyo bal wax hadda aad ku hulantihiin ama jawigu siduu yahay bal nooga sheekay magaalada aada jawigeeda hadda u xasilan yahay waa bacdi shida wa tacab dhulkan waa laga soo maray waa dagaala ka dhacay gaaladii waa nagala bixiyey haddii nagala bixiyana xasilooni iyo saakinaan helnay waa ganacsado weynaa dhibka ma jiro waa bakhaadaha furan farmashiyaashaa furan bakhaaradaa furan isu socodka dadaweynuhu aada u fiican yahay wax dhiba kama jiraan falilahi alxamdu yaan lena ilaahay baan ku mahadinaynaa
hadda xilli habeena wey bal jawiga ka waran hadda noo sharax
hadda xilli habeena waayey waa dadka isku miigana waa hoyaadeen kuwa magaaladuna waa isku soo hareen wax dhibana kama jiraan gidaarada makhaayadaha waa la iska sheekaysto hayaa waxna waa la kala iibsado hayaa wax dhibana kama jiraan haba yaraatee alxamdulilah yaan leena magaalada maalmihii hore miyaad ka qaxdeenoo oo maalinka dagaalku dhacay kadib dee nimanka miyaad qaxdeen haa wax yaraan banaanka u baxnay dabadeedna waa kusoo laabanay oo wixii dhibkii markuu waaba naga yaraadayba waa kusoo laabanay magaalada dad maqana way jiraan miyaa weli dad maqanaa jira oo weli aan magaalada soo gelin oo xoogaa magaalada iska ka fogaaday dadkii meelaha ku dhadhowaayey aaday aan wada fogaanin waa soo laabteen magaalada kusoo laabteen amniga iyo kalsoonida aada qabtaan ka war ma annagu aad ayaan u kalsoonnahay kalsooniyaan qabnaa calanku waa ka taagan yahay mujaahidiintu waa joogaan haddii alla kuurooyahay annaguna waa joognaa dhibna kama jiro haddii alla kuuroon yahay dadka oo miyiga ka imaanaya iyo dadka magaalada joogaba si xasilooniya ay ku hurdaan kuna soo kaagacaan ceelbaraf deegaanka ugu dhawaa ciidamada shisheeye ay joogaan waa meel taqwo oo shan iyo toban kilomitir oo keliya u jirta laakiinse iyada oo la qiimeynayo xaaladda ciidamadu ay ku sugan yihiin ee niyejabka ah maadaama halkan ceelbaraf saaxiibadood lagu xasuuqay ma jirto cabsi la xiriirta in ay soo duulaan mar kale amaba mar kale ay fariisin ka samaystaan sida uu sheegayo muxudiin cabdi fari waaya meesha ugu dhowow hadda ciidamada shisheeye ay joogaan waa xaggee imaseys idiin jirtaa shan iyo toban kilomitr miirtugaa noogu ay noogu aa noogu dhow meesha ay joogaan shan iyo toban kilomitr ayna noo jirtaa miirtaqo waxaan is leenahay ama iyagu hadda soo socodkaba filameyn ama iyagu difaaca ku jiraanoo iyaga laftooda ay naftooda ilaashaana nagu jirta waa ina idin soo aadayn ciidamada shisheeye ciidamada shisheeye ay jooga miirtaqo si fiican iyagaana noogu dhow waxaana isleenahay ama iyagu ay naftooda la baqanayaanoo inay idinka idin soo aadayn saasaan annagu aaminsannaha marka inay lafooda la baqayaan idinla taha aada weyn lafooda inay la baqayaan maadaama ay saaxiibadoodii halkan joogay wixii ku dhacay ay ogyihiin oo la laayay haddana iyagu naftooda ay la baqayaan saasaan isleenaha annagu aan aaminsannaha dad badan oo dibadaha ku nool iyo kuwo kale oo gudaha dalka jooga oo muslimiin ah ayaa waxay jeclaan lahayeen in ay ceelbaraf soo gaaraan sidayda oo kale oo ay soo arkaan xeradii ciidamada burundi iyo siday u taal iyo inay la kulmaan reer ceelbaraf oo wakhtigii dagaalku uu socday ficiladooda ku muujiyey nacaybka ay shisheeyaha u qabaan waxaase xusud mudan inay jiraan dad kooxa kooxo u socda amaba shakhsiyaad gobolkan degmooyin ka mid a ku dhaqan oo inay ceelbaraf soo gaaraan ay u hirgashay nin ka mid a dadka aada ugu hamiyey inay ceelbaraf soo gaaraan ee riyadooda u rumowday ayaan la kulmay wacyiga ugu horreynta waa abu faysal ceelbaraf juqraafiyad guud ahaan maadaama aan ka haystay oon kamid ahay dadka ood wadaagta la ah aagaas guud ahaanna duulaanka burundi iyo guud ahaanba gaalada ay dalka kusoo duushay aan ka warhayay gaar ahaan deegaanada shabeellada dhexe soo gelitaankood aan ka warhayay waxaan filahaa markii ay soo galeen calibaraf inay ku aadaneeday toddobadii febraayo laba kun lix iyo toban kasaaridoodii hadda iyo baabi'idoodina waa may laba kun laba iyo labaatankii ahayd intaas ayay meesha joogeen marka qaabkuu noo soo gaaray warbixinta iyo ceelbaraf wixii ka dhacay farxadda ay nagu abuurtay sida runtii waxay noqotay een, hamigii hamigiyga inuu gaar ahaan wuxuu noqday mar uun ma arki doontaa meeshii waxaasi ka dhaceen adigoo tegey meesha dagaalka dhax ka wadaa oo ceelbaraf calbaraf een, dagaalkii ka bacdi wixii ka dhacay iyo xeradii iyo aaggii dadkii joogay een, nolol iyo kulan adigoo lasoo qaybsaday ma arki doontaa ayaga ahayd asaga bis aan u safray arrinkaas inaan hawshaas aan ka dhabeeyo riyadaas aan u safray wax ku dhow laba boqolo kilomitir ayaan safrayay saacado sida runtii saacado waxay la ahaayeen saacaduhu waxay la ahaayeen sanado daqiiqaduna bile ayay la ahaayeen intaas maxay tahay ma uun tigi doontaa adigoo nabada aaggi ma arki doontaa meesha wax wax ka jiray maxaad ku aragtay adoo soo koobay aniga meesha horta waxaan ku arkay ugu horreyntii meeshii markii aan guda- gudaha galnay meydadkoodiiyo weli muxuu ahay fuursanoo bannaanka yaalla ashlaa iyo weliba cadad gogo-ay oo ciidankoodu ay leeyihiin dhikaaradu ciidankoodu ay lahaayeen kabtan hebel waxaa igu dareed waxaan ka duldhacay kiniisadii meeshii ay ku caabudi jireen macatabka ay shaydaan ku caabudayeen oo istolaabkii iyo dukumeentiyadoodii iyo wixii ay yaaleen saliibka ay dhooban yihiin waxyaabaha aan indhihii ku arkay waxaa ka mid ahay rajiistaradii meeshii taliska u heeday oo diiwaanadii diiwaanadooda ciidama- ciidamadoda ay lahaayeen oo sida u yaalla meeshaas runtiya waxaa ka dhacay wax oo ilaahay ogyahay xalkeeda meeshaas ka dhacay wax la yaab la ayaa ka dhacay Ma- maba suuraday karo sida runtiya farxaddii oo iga badatay awgeed iyo wixii meeshii ka dhacay oo- bulshada deegaanku waxay si diiran u soo dhaweynayaan martida soo booqanaysa ee hadafkoodu yahay in ay farxadda la qaybsadaan farxadda ay nagu soo dhaweeyeen maalintii waxa dhaca waxaa ka mid ahaa yaa idinku soo dhaweeyay dadkii oo dhan deegaankii qayb ahaan bulshada degan calibarf oon kala maqnayn rag iyo dumar waxaa ka mid ahay waxay dhaheen gabar ayaa waxaa tiri ma bannaano oo sharciga ayaa xarimay dad muxuu ahay ajnabiya in la gacan qaada ay bannaan tahay ay bannaan tahay maanta noo bannaan tahay dumarka nahay weydin mucaanaqay lahayn bay ti- qafkata gabar say u faraxsan yihiin deegaankii aan aragnay oon shaki ka qabin oon ka qomamaynayn qaabkay u qaniimaysteen wixii meeshii ka dhacay qaabkay u dhammaystireen ciidamadii baaqigoodii marti qaabkay usoo dhaweynayaan iyagoo weliba aan maxwa gab- ga- ga- shaki aysan uga jirin ee si cad ee mutaxan banaanka la yaalo oon cidna ka hibaysanayn yaan muxuu ahaye ya- ya- ya- ayna qaabileen waa ku mahadsan yihiin waxyaabihii meesha ka dhacay oo deegaankuna ay sameeyeen qudwo ayaa uga sugan iyo dayasho inta kaleeto waxyaaba arrin waxaa ka mid ahay dhallinyaro na tiri markaan jug maqalno oo madfac iyo dhicid aan maqalno waxay nala noqotaa meel kaleeto oy degan yihiin ciidamada soo duulayaasha ah in lagu dhuftay saan u qaniimaysano ayaan carnabay dhehen annagoo markaa isla meeshaasi meeshii yaan laga hormarin Hey, deegaankiyo ku faraxsan waxay hore u sameeyeen oo dadkii ay gaaladii ay dhammaystireen kuwii qoryi ka qaateen iyagoo nolonool ay dileen kuwii iyagoo dhaawac ay dhammaystireen iska dhaafi u sii heelan oo u hamuun qaba inay haddana weliba markaan tan waa ku yaraatee marka la wacdarnay markaanu ay noqdaan dadka ugu horeeya weliba oo fooda hawsha ay ugu- ay ka galaan Waay.
dadkii oo u heelan baana soo dhaweeyey waa la soo wadaagnay farxadayna iyo toodi maasha allah waana muxuu ahaayeen wax lagu farxo waxaan leenahay allah subxana wa taala ku mahadsan leenahay dadka halkan soo booqday waxaa ka mid ah nabadoon buuxow oo ku farxay in ceelbaraf dhexdeeda uu hadba dhinac si xorriyad loogu socdo abdul cabdiqaadir maxamuud macalin oo loo yaqaano abdinbuuxow maasha allah eh, idaacadda alfurqaan aaday u mahadsan tahay Eh, intaa kadib albaraf eh, maasha allah adaan magaalada dhex maray shaahan ka cabay waa ka quraacday gaariyaan shidaal uga shubto ajab iyo nidaama ku yaalo albaraf ma ahan tuulo oo afar waaba ma ahan albaraf dadka dee maqleen waxaan qabaan umaleeyahay afarta tuulo haddii la yidhahdo tuulooyin dhidhinna ma ahan waa meel aada u maaragtay musharaxan oo ajabki leh oo maaragta maqaayado waaweyn leh oo carwooyin leh oo nidaamsan waay cadowguna xoog ku haysta maahana moogta iskama haysan cadowguna inuu cadow yahay in guud ahaan waa fahmeen dadka muslimiinta khaasatan baraf waa fahmeen qoftuna haddii moogtahay ay amni iyo istiqraar hesho saala- saan ay u naalo naalo eh, wanaag iyo khayr iyo barwaaqay ugu noolaahayaan waxaa isla leedahay meeshaan moogta meel waxaa waayey amnigeedu istiqraar yahay boqolkiiba boqol aan lena nabadoon mukhtaar dhuubow ayaa asiguna ka mid ahaa dad ka yimid degmada aadan yabaal si ay reer ceelbaraf ula kulmaan islamarkaana bulshada ay u guubaabiyaan waxa uu baaq u soo jediyey reer ceelbaraf iyo jaarkooda bismi illah alxamdulilah waan ku dhowahay idaacadda alfurqaan aadaad u mahadsantihiin intaas kadib haddii aan usoo laabto su-aashii aad ii soo jeedisay eh, bulshada waxaan usoo jeedinaynaa eh, dardaaran muhiima ayaan usoo jeedinaynaa kaasoo ah in mar haddii meeshii ay xurowday oo cadowgii ilaahay uu ka dulqaaday meeshii ceelbaraf markii ay xurowday oo cadowgii ilaahay uu ka dulqaaday hadday xorowday cadowgii ay ka xorowday in ay dadku gacmaha ay isqabsadaan in ay eh, dalkooda ay difaacdaan eh, way arkeen meesha ee dhibaatada ay bulshada ay ku qabi jirtay ee cadowgaas oo ku jiray ilaahay baa ka dulqaaday alxamdulilah allaan uga mahad celihaynaa taas uma waxaan uga mahad celihaynaa xarakatulmujaahidiin oo cadowgaas meesha ka saartay bifadlilaahi waraxmati uga saartay Ee, intaas kadib waxaan leenahay dadka bulshada hadday noqon lahayd reer ceel baraf ee, nabadaas iyo xasiloonidaas inay gacanta midig ah u qabsadaan ee nala shaqeeyaan wilaayada mar haddii ay- meesha ay noqotay meel xurowday oo kitaabka ilaahay lagu maamulaayo in ay la shaqeeyaan wilaayada iyo maamulka meesha loo sameeyey sidoo kale dadka ee ood wadaagta leh ama diriska leh ee tuulooyinka afarta tuulo laysku yiraahdo iyagana waxaan baraarujinayaa meelaha cadowga ku horay ku haray insha allah waa uu ka kici doonaa sida meeshanba uu uga kacay marka iyagana waxaan leeyahay ha dadaalaano cadowgana iyagana isugu dhowaanin oo wax shaqo ah yaysan la yeelanin iyo wax macaamiila yaysan la yeelan insha allahu tacaalana waa ka tegi doonaa mujaahidiintana garab ha siyaano mukhtaar dhuubow waxa uu bulshada kula talshay inay hubkooda qaataan oo cadowgooda ay iska dhacshaan waxaan ula jeedaa hubkiina qaata hubkana waxay u qaadahayaan cadowga meelaha uu ku dhiman yahay ayay iyagana ka qayb qaadahayaan maanta ee cadowga shalay waxuu lahaay ilay kuma daraadee dadku waxay dhahayeen shabaab iyo waxaa dagaashan iyo gaalaa dagaashan ay dhihi lahayd dagaalku wuxuu u dhexeeyaa muslim iyo gaal ayuu u dhexeeyaa qof kasta oo muslima oo dhahaysa laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah waxaa ku waajiba inay dagaalkaas ay ka qaab- ka qayb qaadato oo ay heel iyo hooba ay bixiso naf iyo maal ay bixiso ayaa ku waajiba nabadoon buuxow ayaa asiguna soo jeediyey dardaaran muhiim ah guud ahaan afarta tuule waxa u gudbinayaa dadka- dadka muslimiinta degan muslim hadda annagu wax u gudbinaynaahe gaal walaanba warkooda galaynine dadka muslimiinta degan waxaan u gudbinaynaa in sideedaba maogtahay dad walaalahood albaraf ay ku daydaan tartanaa jiro oo maaragtay kitaabka ilaahay lagu tartamaayo iyo hiilinta shareecada ilaahay cid kastoo ku hormartane maogtahay xag ilaahayne waxay ku leedahay ciz iyo sharaf ee xarakatusaal mujaahidiinne ee, mudnaan gaaray u lahaa doontaa maxaa yeelay waxaa la difaacayo waa shareeco iyo nidaam waxay difaacayaanne maogtahay waa shareeco iyo maogtahay cirdiga dadka muslimiinta dadka waxaan ugu baaqaa marka inay dadka cirdiga iyo shareecada iyo diintaba ku ciyaarayo in ay meel aan uga soo wada jeesanayo waxa dagaalka lagu hayane ma ahan qolo gooniya laakiin waa shareeca ilaahay haddaan soo qaato maaragtay ibnu taymiya hadal u dhahay alcaduwu saa'il aladii yusid diina waddunyaa laa shay-a awjab bacda aliimaani min dafcihi marka laa ilaaha ila allahu cidi leh sideedaba waxaa laga rabaa dadka cadowga ee saa'ilka ah horarka oo etoobiyaanka ah oo maaragtay burundeys kale oo amison waxaan gaalada isku sheegayo o dhan oo isla socdo horarka ah iyo wixii la socdo calaus iyo haddii lagu tilmaamo iyo haddii maracalaas lagu tilmaamoba oo cadow kalkaal ah oo ilaahay sheegay in ay la diriiraan si mutaxano aan luuqluuq iyo maogtahay gambagambasho aan lahayn in la iskaga difaaco sharaf dadkune sharafay lahaa jireen waa la yaqaanaa ee, mugda dad adag ay ahaa jireen inayna berjirac naqanaan aan maaragta ugu dardaarma insha allahu tacaala waxaa la yaab leh in lix sano iyo dhowr bilood oo ciidamada burundi halkan deegaanka ceelbaraf ay joogeen aanu jirin maamul soomaaliyeed oo deegaanka si rasmi ah uga shaqeeya sababta waxaa la iigu sheegay in dadka deegaanku ay diideen in loo dhiso maamul garab siinaya shisheeyaha kusoo duulay islamarkaana si toosa ula shaqaynaya haddaba ninkii meelo cad ahay meelo u madow ah ma la odhan karaa dadkanu waxa ay rabeen oo ay naawilayeen in mar uu soo ragaalceliyo maamulka xarakada shabaabul mujaahidiin oo horay u xukumi jiray iminkana ceelbaraf dib u qabsaday kadib dagaalkii ciidamada burundi lagu xasuuqay war sidaasi u dhigma ayay odayaashu kuu sheegayaan marka aad la sheekaysato waxaa ka mid ah cabdulaahi maxamed cadow oo codkiisa xalaqooyinkii hore ee barnaamijka aad ku maqasheen annagu war sidaayana in kitaabkaas ilaahay aan ku kala baxno ku xuguntanno ku dhaqangelinno qofka ka imaanaya ee ninka la yidhaahdo adduunka dacalkiisa hadduu muslim yahay aan meeshaan wax lagu yeelin ummadda muslimka waa walaal aan leesdhibaatayn ee, laysu hiiliyo muslimka muslimka kale walaalkiis waayey ee, qof muslima agtaaya aan wax lagu yeelin ayaan rabnay waana dhowr sanana ma hayn haddase waa helna qof kastoo muslima dhiiggiisa iyo maalkiisu meeshan waa ku badbaadayaa wax fiiri kale ma jiraan marka saasaan anku iwildoonaynay diinteennuna saasayna faraysay wixii hadda naga maqnay lix sano naga maqnaay oon dhibaata aan u qabnana kitaabkiyaa noo yimid kitaabka iyo sunnada cid aan ku xukumayn deegaanka ana xukumi ma doonto haddii ilaahay yidhaaho mana ogolaanayn haddaan deegaanka ceelbaraf nahay qof aan kitaabka iyo sunnada aan wax ku xukumayn mana ogolaan doono mana aqbali doono mana ogolin abwaan bashiir xasan hiiraale oo asaguna reer calabaraf ah waxa uu ku baaqayaa in xididada loo siibo ciidamada burundi ee dhufaysada ku leh deegaanada kale ee shabeellaha dhexe gaar ahaana kuwa ceelbaraf xiriirka la leh cidda koowaad ee fariinta ugu diraya waa xarakada shabaab ulmujaahidiin oo iyadoo ah cidda keliya ee iminka si toos ugu taagan la dagaalanka shisheeyaha soomaaliya kusoo duulay waxaan odhanayaa cid walba oo ku faraxsan dhibaatada kulli dhibaatada meeshaan laga dulqaaday qabiilkan cid walba oo ku faraxsan inay qeybteeda ka qaadato ee barnaamijyada wadamada kaleeto shisheeye yaba gaalada jooga wadamada joogane in sidaanoo kaleeto looga dulqaado alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan iyagana waxaan codsalahay in laga dulqaado deegaanada naga mida maadaama deegaanka os iyo agoonyar gaabane hal ka mida deegaanka midana laga dulqaaday deegaamada kaleetana biyo cadeeye meerta qoyama haddayna ay joogaan in saas looga dulqaadan ka codsalahay xarakada si gooniya ta kaleeto waxaan muslimiinta codsalahayn in la garab istaago walaalaha muslimiinta looguna kaalmeeyo hiil iyo hoo sidii looga bixi lahay wadanka gaalada saliibiga kusoo duusha maalin labaad ayaan kusoo noqday xeradii la isku kor saaray meydadka ciidamadii burundi laga keenay ee gumaysanayay dadka halkan ku nool sababta igu celisay waa inaan laga daalayn daawashada waxa dhex yaalla xerada iyo in had waliba ood indha-indhayso macluumaad cusub aad ka helayso halkan waxaa yaalla diiwaanka ciidamadii burundi iyo bugaag ka turjumaysa sida askarigu naftiisa uu uga taxadari karo laakiinse naftii laga taxadarayay tagtay kadib toogashooyin iyo qaraxyo waaweyn oo kaga yimid dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin dhufisadii ciidamada burundi ayaa dhulka lala simay sababtoo ah dad hub iyo hanti kale raadinaya ayaa mar waliba imaanaya halkan waxaa la ii sheegay in dhowr maalin kadib markii dagaalku uu dhacay rag yimid ay saddex qori oo ah ka ah heleen ka gadaal markii ay dhufaysa qaraxyadu dunsheen hoostooda qofeen mid ka mid a dadka doonaya inay halkan hub ka helaan ama wax kale oo nacfi leh ayaa iga soo hor muuqanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga magaciigu waxaa la yidhaha cabdulaahi maxamuud cabdulaahi kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan maanta idin soo booqatay xeradii waxaa joogtaa ciidamada burundi lagu xasuuqay maxaad halkan ka haysaa wallaahi yo meeshan waa gaalada ilaah baa ku jibshay xarakada mujaahidiin ayaa ku jibisay ilaahayna waa garab galle anuguna haddaan shacab nahay waa waa garab sii haynaa meel waliba joogaan muslimiinta muslimiinta muslimiinta waayahay hadda qaabka aad u libisanta waxaa kaa muuqda dee nin sida sida nin shaqo kusoo talagalo saaki dhisme ama xamaali kusoo talagalo maxaad meesha ka haysaa ee waa qanimaysaa maxay noo tahay muslimiintaa noo jibisay anigana shacabaan nahay waa baaditiraynaa waa codgoyhaynaa gaalada maxay noo tahay anunka macalimow maxay noo tahay waa gaal nagu soo duulay wadanka iskamale yaa u soo amarsi erabdaro ku yimiday baktigoora waa gubaynaa waa baabicaynaa wadankan waa ka saaraynaaba saan xarakada walmujaahidiin iyo aan u leenaha shacabba
waaya hadda meesha maxaad ka qabanaysa baktigan meesha yaal kaalan kutusa macalimow meedad baa yaal haa waa kanta halkan yaal afkiisa madax daanyaruu leeyahay ilkiisu waa safan yihiin walaa fodar xataa qayba ugu jirtaa waaya marka laga soo taga taa meesha maxaad ka raadinaysa meesha qalab baan waxbaan ka dayahaya aan hunguri baa ay haayes maalmihii hore waxbaa laga helay maxa anu sooma gaarin midaas waxaan ka imid waqooyi galbeed wuxuu sheegayaa in uu ka yimid degmada aadan yabaal oo halkan ka fog haya mar dhawaa timid degmada adalan ka imid shalay haya shalaa timid shalay galabaan meesha shalay galaba shalay afar saacaan imid baabuur ka degday waa eegi maga wadankan shalay booqdhay waa fiirfiirshay subaxaan bal waxaan maga wax waladka soo helaya bal unsoo kontrol ilaa hadda wax ma hesho wallaahi ma hayo wax shabaqaan maha isku arkaasaan rabaa inaan qodo shabaqi oo oo bacaha ee lagu dhisaayo kaasaan rabtaa inaan qodo ha wax kale ma hayan aniga meeshan waa loo tashaday waa laga adeeg gaalada codkeera meesha kugoy hana ku go'yaba waanu fadhinaa meel waliba ay degantaha si fiican ma rajaynaysaa inaad saldhigyo kaleo sidaanoo kale u baaba-ay tagto maxaan u rajay waa kooban ba ka ahay ninka koowaadaan ba aho jabaaye inkastoo meeshu ay aad u urayso haddana dadkan hungurigu hayo waxay la yimaadaan dulqaad fara badan salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله magacaaga أحمد عمي علي axmed halkan maxaad ka haysaa waana meel qarmuun badan meeshan qurunka badanna baktigaa lagu jiday gaaladii ana looga raaya lagana jabshay lagana qaatay waxay haystaan looga qaatay si fiican adigu hadda maxaad ka haysaa aniga hadda wallaahi waxaan ka haayo ma soo koobi karo haya ma- maxaad qabanaysa yaa maxaad qabanaysa wax nacfil ayaan ka raadsahayo birahan si fiican waxaan nahay ilmihi dhuxulleyda ahayo islaamku uu yidhi ka baxa juqda aan ka mid ahay ragga dhuxulleyda ah haa oo hore haa meeshaana nagala siiyo dhuxushayni haa oo- oo la- oo la- oo la yidhi dhirta hajarnan caradaha xaalufinin haa waana cunto qaadsanay waa ogaanay dhirtu inayna muhiimta dhib muhiim tahay meeshaan inay naga tuseen walaayada islaamka Ay, waana garab galna anukuna marka bedelkeedii halkan baad dhaqaal ka heshay aan dhaqaalo ka helna oo ciidamada burundi lagu Waxay midnaa haa haddana insha allah meel sidaa oo oo- oon sugayno waa jirtaa iyadana Ay, een, m- maxaad hadda ee, container weyn baa meeshan hadda hortaada ka muuqda maxaad ku sameynayseen konteynerka adiga qalab baa laga raadiyahaya adiga maar iyo walaxsaasa noogala soo dira oo ka raadiyana layidhi Asaga- asaga dhan qofkii qaatay guri inuu ka dhigto ma laga yaabo guri waa rabnaa laakiin ma noo suurtagelayso qalabkii lagu qaadi lahaa naga maqan si fiican maxaad ka hesha adigu halkan intaa joogto marka saas waay aniga waxaan ka helay soddon baalootaya qasnad nasiibkaygu intaasuu noqda goormeed hesha adiga maalintii koowaad oo dhammaystirka laga soo bilaabay muqdisho iyo guud ahaan gobolada kale ee dalkan soomaaliya meel kasta oo ciidamada shisheeye ay degan yihiin ma jirto wax fasaxa oo ay ka qaateen shacabka deegaanka amaba kuwii dhulka iska lahaa ninkan oo ii sheegay in magaciisu uu yahay axmed camey cali waxa uu tilmaamayaa in goobtan ciidamada burundi lagu laayay uu leeyahay nin ay qaraaban yihiin xoog iyo qori ceeradiin ah looga qaatay sidaana ciidamada burundi ay ku degeen wuxuu tilmaamayaa in burundigu ay ahaayeen niman kibirsan oo aan war maqlayn laakiinse allah mahadiya iminka dhulkoodii loo xoreeyey nimankaan la laayaa dhibaato halisi ku hayno goofkaa ninka lahay ma sheega karin dhulkaa ninka iska lahay xoolana sooma gasho karin ilaa iyo xoolo dibooda ho iska yimaado moogiye haddanana waa tabca kariyaa ninka iska lahay soo maaha oo waa bannaanaatay haa insha allah muga goofkaana ninku xur ma ahayn laakiin hadda xuraan naqabnay goofkayna waa kana galabta anaa haysto ay kiniisadaasiina ku isticmaali jireen ayaku oy joogi jireen marka saasaan leenaha walaalahan waa dadaaleen qofka maadinka iskale anukaa iskale goofka Aa, adeerkay iskale si fiican haa marka igamana jiri jirinoo intuu imaado maaragtay kalama macaamili jirin si fiican ciidamada sheegay Aa, ciidamo kashishe awoodi ku deganayeen meel kastoy degan yihiin sida waa hadda ma dhahdeen "Eh, goofkan annaga iskale nooga guura adinku ma lihidin oo burunti aad ka timaadeen burintii aad ka timaadeen ma yeelayaan amniyaan sugaynaa dadkaan la shaqaynaa kascday u leeyihiin meeshay qabsadaan si kufarnimadooray ku qabsadaan loomana soo geli karo si fiican marka waxaan ku weydiinayaa marka maanta laakiin eh, waxa weeyaan waad madax banaantihin xorbaad waa badax banaana xoranna si fiican insha allah ma ku fikeraysa inaad maalin dee qalabkooda gura doonto ciidankan inta la laa wallaahi ilama ahayn suurtagal laakiin subaxdii waa faraxnay Haye, haa maxaad maqasho subaxdaas subaxdii wax saa'id ahaan maqla maxaad maqasho subaxda subaxdaas waxaa ka mid ahay baabuurta qaraxda halkoo iska soo dabagelayo qarxad ma imise qarxad maqasho adduunka saddex saddex qarax oo meel ka dhacday aysan jirin oo waaweyn aa ka dhacday aniga sariirtan jiife cabdibilaash islaamkana xaafaddii ku qolaabnaayeenba si fiican suga bega dhulka dhigadhaan layidhi annakana haye.
waa dhiganay wax dhibaata ma lahayn cabdibilaash haddii soo gelayana xerada waa la soo galna nukun haa ciidamanka koobaadaa jabshay maxaad eh, rajaynaysaan oo maaragtay isaga hadda meeshan eh, weli waa idinka jooga weli eh, waxbaad qudaraynaysaa weli wax uun nacfi lahaan ka raadiyeynaa welina waa laga helo waa haddaba islaamku waa ka heleen jamaal diba dida oo sidoo kalena loo yiqiin subayr almuhaajir kana soo jeeday kenya ayaa ahaa naftii horihii dahfuray weerarkii guulaystay ee halkan ka dhacay maxaa yeelay gaari uu ku xiraa qarax weyn oo dhul halkan ka fog laga dareemay ayuu ku dhuftay gidaarka xerada ciidamada askar badan ayaana halkaa ku hoobatay amaba ku leeatay waxaa iyaguna markaa laba gaari oo kale laba meelood ku dhuftay jacfar al ansaari iyo aadan cabdi isaaq oo soomaali ah waraysiyo laga duuba weerar ka hor ayay allaha ka rajeeyeen in ciidamada burundi hoog iyo halaag la kulmi doonaan gaar ahaana warka jamaal diiba diida ayaa saameyn weyn reebay allah amarkii sidii uu saadaaliyey ayay wax waliba u dhaceen arrinka ayaa wax uu noqday mid cajaa'ib ah oo si weyn weli loo hadal hayo warkoodii wixii dhacay walaalkii warkiisii waxaa ka mid ahaa walaalkii istishhaadiga ah ee weliba muxuu ahay muhaajirka ahaa haa kenyaati muhaajiriga ahaa warkiisii waxaa ka mid ahaa insha allahu tacaala burundiyow ceelbaraf dulmiyaad u joogtiin malihidiin annagaa iskale markaan nahay muslimiinta insha allahu tacaala daqiiqadaha ugu horreeya ayaad jibi doontiin iskuma hay doontaan xerada markaad carartiinna waa laydin baacsan doonaa bannaanka laydinka daba tigi doonaa waxaad u barateen inaad sanduuqi ku qaadatiin miyida toogan kuma qaada doontiin xerada dhexdeeda ayaa lafihiinu ooli doonaan bannaanka ayaa meydkiina iyo lafihiina dugaagta ku cuni doontaa waa wa markaan arkay walaalkii dib aan u dhegaystay warkiisi meeshii wixii ka dhacay aan arkay sidii ah ee, maran waxaan israaxataa warniyo ma hadalkan kabacdi maa la- aa la sameeyey haddana ninkii waaba nin tegey mar hore mogtahay wixii uu ilaahay ka rajeeyaa meesha ka dhacay ilaahay wuxuu ka rajeeyey maadaama ay dhab ka aheeday ilaahay baa u rumeeyey riyadiisii على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم hadba qofku niyadiisa insaanku calaa xasbhimatihi qofku wuxuu ku werwero oo jeclaysto uu raboodo ilahay u rumeeya walaalkaas allah u rumeeyey waa dhacday annaguna markhaatiyan ka nahay fi dunyaa aakhirana insha allahu tacaala waa la tigi doyan walaalkaas hamigiisi ayaa ka dhabooba meeshaas ilahay baa ku mahadsan annaguna markhaati baan ka nahay insha allahu tacaala dugaag baahan ayaa halkan weerarku ka dhacay habeenadii yimaada si uu u feento lafaha ciidamadii burundi kuwaas oo weli ay ku soohan yihiin seedo iyo hilbo engegay markan oo kale waxaa halisa in dugaaggu soo weeraro bulshada deegaanka hadduu hilib dad barto sida aan horey ugu arki jirnay deegaanada colaadahu ay ka jiraan ee ay suurtogeli weyso in midadka dadka dagaalada lagu dilo la aaso markii weerarka ceelbaraf ee ciidamada burundi lagu gumaaday uu dhacay raggii tiriyey gabayada hambaryada ah amaba bogaadinta ah waxaa ka mid ahaa sheekh aadan cabdiraxmaan warsame aadan sunne oo ka tirsan culummada diinta islaamka waana kan gabaygii oo aan u bixiyey gugii goblanka u da-ay ummad yahay gaal waa lagu digtaa maalintuu go-ay guurtiyo gaarida haweenba waxaa tihiin gacalahaygiiye guulahaan sugayniyo farxaddeenna gaarka ah haddaan galabta faalleeyo goortii salaada laga soo gadoomiyo galalacdii waaga gariirkii onkadiyo gogoc la moodee geyiga maasheeyey waa geesiyaashii istishhaadigo xaruma gaaleedkiiyo goobta soo galaye allaha ku gallado jannadaa xuuralciin loo gelbinayaaye gigtii hore markii geydhku soo jabiya wixii gaadh isdaba yaalay gadoonta eemiyey gaaladii gees walba u yaacda mid la gubiyo mid goor walbaba geerida u jooga allaa garan inta shacabku gowracee dabaha geylaansan musqulaha kuwii galay gamuun miyaa looga dabageeyey sidii goray jabay galaayuuska iyo miyuu giida damin waayey geesiyaal libinta goobayi iyo geedlabbaa helaye geesaha markii laga galee geydhna lagu laayay gaaruflaha burundi gurmadiyo miyuu gacal xigaal waayey waxaa gacanta soo galay maxaabiis ilmadu gabaxda haysaaye gaagna yuu ka hadhin waa kuwaa go-ay sidii goosanweer helaye goblankii bujumburo geerida raggii wuu garwaaqsadaye gunnada reer galbeed iyo laysku waagumuc rasaaseede waa la gaasiriye gooha igadaa indhiyow adaa gaday raggaagiiye gabanada kuu hadhiyen gungunnaafka haddaad saaka guran weydo godkii aakhiriyo waa la geyn naarta gudaheeda arlada kuwii galalafee goxoshaa gaboobiya gabadhna dhaafaynin waxay galabsadeen iyo nafsi baa gaaxdayoo waa la gurayaaye gardarrada reerihii lagu galee magdhowginina loo taagin galladii maantay u soo gasho waa kuwaa gaal ka aarsadaye adduun waa gadgadoon badan yahoo gelinba waa cayne ragga maanta goobyaalayow haddaad galabta sii joogto gurigiinna aada iyo haddaad suudal garan weydo gabaad iyo gidaar adagi geeri kaama celiyaane gaangaambi godkuu kuugu iman geesi miiganiye ragow garasho xumo waa gunnimo weyne bungumaha nimankaa gosha u ritee gacalka moodaya abeyskuuna weeye waxa idin garan markuu ganaya waa abayda goblaguma noqdo gasiin gaalku soo diraye ragga dhaameelka guranayaa gabaydhankoodiiye ma garaysni gumaystuhu inay gobolla haystaane gabaygu yuu ila gudbina waxaan ku soo gaabshay gaashaandhigaygow haddaan gibi yar kuu sheego libin gaashaaban oo lagu gaardiyaad golaha keenteene guulahaa nagu galladay gooshkan maanta ahe garhcas iyo gurmadkii culimadaa gaafahood hadhaye gaalleefiyo waxay sitaan garnayl gaalka lagu laayo gurboodkiiyo haweenka kuwii gumaaday godobka raacdayne gudoodiga hadaynina iyo gulufka goor walbaba jooga gogol dambe ingeyiga loo dhigaa waa garaadli'iye gebagebaha dagaal kufriga waa inaad gama u diidaane guutooyinkii maraykaan iyo kuwii garabka siinayay gaagaabiyo hubkeenna gaarka ah iyo gowrac ku idleeya intaa ayaa dhegeystayaal kusoo gebagabaynaynaa qaybta afaraad ee barnaamijka imtixaanaha ah ciwaankiisuna uu yahay ceelbaraf iyo ciidamadii burundi insha allah intaanu qaybta shanaad ku kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh boobaha markii lala dhiciyo qoriga basuuke bambaanaduna ay qaraxday bay orad bilaabeene waxbaxsaday ma laha oo dhammaan bowdada jabane bakhtigoodiibaa boqol ka tegay welina bacdhere bahalkii balxadaybaa ducayn buriduu helaye bulanbula sideedii miyaa babah laga siiye